إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qarax ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose gaari kooyal ah ayaa ciidamada kenya looga gubay qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen qeybo ka mid a gobolka laamow ee ku jira gumaysiga dowladda kenya askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa ku dhaawacmay qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen duleedka degmada xarardheere ee gobolka mudug wargees ka soo baxa dalka maraykanka ayaa xaqiijiyey in diyaaradaha turkiga ay xasuuq ka geysteen gobolka shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey muuqaalka weerar lagu qaaday askar ka tirsan dowladda federaalk ah oo isbaaro u tiilay deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dilay gudoomiyihii ciyaaraha degmada waaberi xiise dagaal ayaa ka taagan degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose taas oo u dhexaysa maleeshiya taabacsan dowladda federaalka idaacadda islaamiga ah ee al andalus kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay waraysiga amiirkii hogaaminayay raggii galay hotel s y l ee magaalada muqdisho إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose warkaas iyo warar kale oo ku aadan howlgalle ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha waxaa soo jeedinaya mahad cuweyd
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey gobollada mudug laamu iyo shabeellada hoose howlgalladan oo ah kuwo qaraxyo ah ayaa lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa kenya haddii aynu ku bilowno qarax ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha degmada qoryooley kaasoo ay la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka qaraxaasi waxaa ku dhintay saddex askari halka ay ku dhaawacmeen shan kale oo uu ku jiro nin lagu magacaabo caliwaal oo ah ninka u taliya booliiska degmada qoryooley ee dowladda federaalka ma ahan markii ugu horreysay oo uu degmada qoryooley ka dhaco qarax lala beegsaday askarta dowladda federaalka ee halkaasi ku sugan kaasoo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhinaca kale waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa qarax maalmo ka hor ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen gaari koyal ah oo ay la socdeen askar ka tirsan kuwa kenya kaasi oo ka baxay magaalada shangaani kuna sii jeeday deegaanka kamboni ee dhaca xadbeenaadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya gaariga koyalka ah waxa uu ku burburay qaraxa mana jiro askari ka badbaaday qaraxa oo gaariga la socday lix ayaa goobta ku qurbaxday halka intii kale ee askartan ay dhaawacyo noqdeen marar badan gobolka laamu waxaa horey uga dhacay qaraxyo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasi oo lala beegsaday askar ka tirsan kuwa kenya oo ku socdaalayay gobolkaasi dhinaca kale faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax shalay galab ka dhacay duleedka magaalada xarar dheere ee gobolka mudug kaasi oo lala beegsaday gaari cabdibile ah oo ay la socdeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay lix askari kuwaasi oo dhaawacyadoodu ay garaab yihiin milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba jibaaray inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan weerarada kala duwan ee uu la beegsanayo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka kanaalka wararka ee alkataib ayaa baahiyey muuqaalka weerar lagu qaaday askar ka tirsan dowladda federaalka ah oo isbaaro u tiilay deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose maxamed qaasim ayaa ka waramaya
muuqaalkan oo la daawan kara qadar saddex daqiiqo iyo ilbiriqsiyo ah ayaa waxa uu kanaalka wararka alkataa'ib kusoo bandhigayaa weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen isbaaro ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka ciidanka la weeraray ayaa waxay isbaaro u tilay deegaanka yaaqbiri weyne ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo ay ku baadi jireen dadka rayidka ah ciidanka ku sugnaa isbaarada ayaa iyagoo warmoog ah waxaa mar qura laga dul shaqariyey rasaasta taas oo keentay in ay firxad wadajir ah ay sameeyaan أساس الحمى قد حان وقت الاقتحام فاهجم وقاتل يا همام مزق جموع المعتدين واسق العدا كاس الحمى فاليوم قد حان الفداء فاثأر لدينك يا فتى askarta oo uu jaha weerar badan ka muuqda ayaa midba meel u cararaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shiish ku dilaya qaar ka mid ah askarta firxadka ah هيا تقدم وانغمس في جمع طاغوت النجس أرهب جموع الكفر مزقهم وبعثرهم حطام sidoo kale waxa uu muuqaalku soo bandhigayaa hub laga furtay ciidamada dowladda federaalka ee lagu weeraray isbaarada هاجم وقاتل في ثبات واسعى لنيل المكرمات فاليوم تلقى النصر أو تلقى الشهادة في احتدام
qaybaha dambe waxaa lagu daawanayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gebi ahaanba la wareegay gacan ku-haynta deegaanka yaaqbiri weyne islamarkaana ku dhex lugaynaya gudaha deegaankaas السامرين أنا أبات لا نلين في الحرب أو أنا نضام وبأننا وسط الشراح فاد سعد والبراء ومكاننا بين الورى أهل القيادة والزمام
askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku dilay guddoomiyihii ciyaaraha ee degmada waaberi waxaa faahfaahinaya mubaarak cumar wararka ka imaanaya degmada waaberi ee magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in halkaasi lagu dilay waxa loogu yeero gudoomiyaha isboortiga ee degmada waaberi dilkan ayaa geystay askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka kadib markii uu muran soo dhexgalay ninka la dilayo askariga ninkan ayaa waxaa lagu dhaawacay gurigiisa xilli salaada maqrib ahayd ee shalay dhaawaca kadib ayaa waxaa la geeyey mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho saaka ayuu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray ninka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray mahad maxamuud kaas oo dowladda federaalk u qaabilsanaa dhanka isboortiga iyo baadiyeenta dhalinta ku nool degmada waaberi qaar ka mid ah ehelada ninka la dilay ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho kuwaas oo ka warbixiyey qaabka u dhacay dilka wiilkooda iyagoona sheegay in dowladda federaalk aan laga sugayn cadaalad sideed cunug ha- midna waa u maqanyaa naa kale ka dhalay sideed yaruur ah inta u- haa yah guriga qolka dhexdiisa ku dilay asagana ilmihiisi anagana aan agoon ku korin asna ha u koriyaan cidiisa agoon anagoo ogeynoo u galay anaga guriga ku dheganaan joognay xabadda leen ku orodnay haddaan ku aragnay asagoo yaalo dhiigiisa qulqulaayaan u tagnay Haa, ciidamaha kadib yimid anaga ma bahe ciidamada hortiyooda yaa la geeyaba asaga la waday dilka waxaa sababay ma degmadaasaa la isku soo qalaafaa la yidhi hadii la isku soo qalaafa anaga ma ogeyn ilmihii yaryar oo banooniga fiirsanaya sheegeen laakiin waa kaa daba imaana walxaa laysdilaa isma dhehaynin anaga xilliga hal saaca ahayd oo afurke maba afurinba asaga waa qabaystaa biilo abaa kadib waa afura weli xataa afur lama gaarin afurkiisaa loo abaayo u geesay gabadha dumaanshadee afurka markay u geysay markay saan uga soo noqotay inta waxaa qabnay subacsoon subacsoonka alaq wadaadada wax la siinaya xabaddi lee yeerta oo gush ninka guriga ugu galay alxamdulilah haa sagaal caruura waaye sababta u dila annaga waxaa noola sheegay in meeshaas garoon lagu wada ciyaarayo ee xoogaha kusoo murmeen asagana oo iska soo ahaa. si dadka muranka badan xataa ma aheen mahad ani walaal keliya iyo ma aheen wallaahi nin wax uu ku hayo mal musqushooga saa uga soo baxabo afuruu isku diyaarinayo Mm-mm. biraas ciidan ma wadanin laakiin qoriyoo soo qaatay waa dhammaystirayaa haa albaabkii xataa wuu xirtay because guriga ilmihii basaa kula jireen gabadha dumaashida intay joogta asaga xaaskiisa ilaan labada guri waa isku dheggan yihiin hal xabaa halbowlaha ugu dhacday woo la murme yaa dhiiggiisuu baxaayo ani eedaday laxmiyaa dhashay walaal keliyana ma ahan oo eeda ii dhashay walaal saaxiib ii dhawow ahay
xaawo saleebaanaa dhashay ana faabo saleebaanaa dhashay marka gacanka xaq daranaa dishay maxaa kaloo sheegi karahay dilkiis wax yaroo muranaa ka dambeeya muran keli waa murmeen keliya dadku u wacay qof kasta u wacay culee caaw ninkaas waa soo dilaa waa soo dilaa wuuna dilay ninka wax dila asna micnaha isku degmaday ka tirsanaayeen A- as- askari waa waa leey mooryaan waa waa laleeyahay wuxuu yaha ma naqaan laakiin xaafaddu la degan yahay Haa, xaafadda gurigiisa aa loogu soo galay gurigiisa aa loogu soo galay musqusho ka soo baxay kumaana u xirnaa inuu dilo ugu talagal wuuna dilo wax kale ma jiraan cadaaladan dalbanaya ilaahay xaggiisaan ka dalbanaya dowlad ka dalban dowladda ka dalban mayna ilaahay xaggiisaa ka dalbanayna cadaaladda isboortiga oo degmada waa beri wahay waxaa nahay ehelkiisa ilaah u naxariistana inay gacanka xaqdarana dishay marka cadaalad horta ilaahay xaggiisa le cadaalad ku sugeyna maahane ninkiin tanoo imaaday gurigiisa dhexdiisa ku dilay ciyaalkiisa dhex jooga asigoo afurin biyo kalaas biyaha waxaana hena cabin cadaaladiis ilaaha ku sugeyna asigana waxaa kan asigana waxaa u rajeynaynaa janno kan dilayne waxaa waaye meel xuna u dambeyna insha allah waa la haayaa waa la haayaa dadka waxaad qabteen xaafadda iyo wiilal xaafad waa la haayaa wuu joogaa walaahi khilaaf hadal yar oo soo dhex maray subixi oo habeen loo asigoo loogeyn ugu imaaday gurigiisna ugu dilay maalmihii u dambeeyey magaalada muqdisho waxaa kusoo badanaya dilalka ay geysanayaan askarta dowladda federaalka iyadoona bulshada ku nool meelaha ay ka taliso dowladda federaalka ay aada uga camanayaan dilalkan soo lalaabtay kuwaas oo aan waxba laga qaban xiise dagaal ayaa ka taagan degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose taas oo u dhexaysa maleeshiyaad taabacsan dowladda federaalka cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya
degmada qoryooley ayaa waxaa maanta laga dareemayaa xaalad kacsanaan ah kadib weerar toogasha uu halkaasi ka dhacay oo uu ku dhintay mid ka mid ah maleeshiyaadka taabacsan dowladda federaalka ee gacanta ku haya maamulka degmadaasi weerarkani lagu diliyay askarigani ka midka askarta deegaanka ayaa yimid ka gadaal markii uu kala shaki iyo kala tagsanaan soo kala dhexgalay maleeshiyaadka ku tartamaya maamulka degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose sida ay wararku sheegayaan kala shakigan ayaa yimid ka gadaal markii ay gudaha degmada qoryooley ee shabeellada hoose ay mujaahidiinta ka fuliyeen howlgal qarax ah kaasoo ka dhacay saldhigii ay ku wada sugan yihiin maleeshiyaadka taabacsan dowladda federaalka iyo ciidamada atmis ee duulaanka ku jooga soomaaliya askariga dilka geystay ayaa waxuu ku andacoonaya inuu ka shikiya askarigani waxaana halkaasi ka bilowday dagaallo u dhexeeya maleeshiyaadka taabacsan dowladda federaalka iyagoo dhufiise u kala xirtay laba dhinac xaaladda degmada qoryooliya ayaana ah mid aada u qasan mid ka mid a dadka deegaanka ayaa wuxuu hadda ka waramayaa xaaladda ay degmada ku sugan tahay iyo halka ay wax marayaan wallaahi qoryooley xaalkeeda aadi maahan ciidamada dhexdooda xalay meeshii qaraha ku dhacay midi labaadna saarkii waxa dhacday marka ciidamada kala shekeeyan mid kamida meeshii lagu dilay xasan xaaji aadan aa la dhahaaya magaciisa marka kolleyba haddana kolleyba taagtaa la socdo bahash meeshii waa ilaa hadda maaragtay cidna kasoo baxaysa cidna magalaysa xeradaa lasoo dhawaada jiraa magarad wallahi xaalka aadi ma ahan xaalka hadda aadi ma ahan kulleyba xerada xaalka aadi ma ahan kulleyba aniga kulleyba magaalkan joogaa magarad ciidamada wallahi dhinac dhinaca kala mareen kulleyba maaragtay dhufaysyaa kala jiraan ilaa hadda xaalka saas waaye ti ilaahay kulleyba dooni waaye kulleyba waxay waraan soo baxna waa arkaynaa insha allah laakiin adiga baxash waxaa naqatay maaragtay beelbeelaa naqatay marka xaalka saas waay saasa wada marwaya ma garat maleeshiyaadka iyo askarta hoos tagta maamulka magaalada muqdisho ayaa waxay caado ka dhigteen inay ku dhex dagaalamaan magaalooyinka ay ku sugan yihiin shacabka soomaaliyeed iyadoo mararka qaar waxyeello adag ay soo gaaraan shacabka ku sugan deegaanada iyo magaalooyinka ay ku dhex dagaalamaan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan idaacadda islaamiga ah al andalus kuna hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay waraysi laga qaaday amiirkii hogaaminaya raggii galay hotel s y l ee magaalada muqdisho warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya moxamed amiin
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم waa qaybta labaad waraysi ay xalay baahisay idaacaddii islaamiga ah ee al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasi oo ay la yeelatay amiirka kooxdii inqimaasiyiinta ahaa ee fuliyey howlgalkii saacadaha badan qaatay ee lagu ekeeyey hoteelka s y l ee magaalada muqdisho halyeygan ayaa lagu magacaabaa cabdicasiis maxamed xuseen osaame wuxuuna ku dhashay magaalada kismaayo sanadka markuu ahaa labada kun ee miilaadiyada isagoona kasoo jeeda beesha majeerteen osaame ayaa marka hore sheegay sababta ku kaliftay in uu bixiyo naftiisa qaaliga ah islamarkaana uu u horo nolosha adduun walaal naftii inaa bixi waxay u kalifay waxay tahay waa raadin aan raadinayno raalli ahaanshaha allah subxaanahu wa tacaala iyo dalab aan dalbayno jannaadkiisa annagoo qaadanayna amarkiisa oo ah kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum iyo annagoo fulinayno jeclaysanayno inaan la galna beec allah subxaana wa tacaala aanan ka iibsana nafaheena qaala allahu tabaaraka wa tacaala إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون الله سبحانه وتعالى يا نفين كيب سنينا وددي سنقود غلمينا وانا ردليا انا نحن دلينا سيدا سوي أخي وحنا وكلفي إنا نفهين بحنه أنا بربرنه عذو وان اقتحامنه مصيبوينك على سميتك جيراننا أكو هالقادنه سن نفتنا أوفرنا دين الله سبحانه وتعالى عد كلا أنا وجهك رادين الله نرى قريننا wax kalena ma dalbayno ilaa allah subxaana wa tacaala in ateecana mooye fariimo dhowr ah oo uu diray naftiiurahan ayaa waxaa kow ka ahayd dhambaal dhimbilo wata oo uu u diray shisheeyaha kusoo duulay dalkeena muslimka ah ee soomaaliya fariinteeda ku wajahan gaalada waddanka kusoo disho waxaa leeyahay annaga idinka biidni illaahi tabaaraka wa tacaala allah ayaana kala xukumi kara mooye ma kala badbaadayno niman yahow yaanan isku burburin intaanan idin soo gaarin waxaa idiin bannaan wadooyin badan aad lafihiinna xunka ah nooga amaagishan kartaan midda kood waa inaad islaamtaan oo mujaahidiinta muslimiinta isku soo dhiibtaan hubkana aad dhigtaan midda labaad waa inaad bixisaan jizyo idinkoo weliba dullaysan madaxa fooraranayo haddaysan sooma biidni illaahi tabaaraka watacaala nagala kulmaysaan ilaa dab mooye iyo xabad iyo inaan isku qarxinno iyo inaan idinsoo iqtixaamno waxaan leeyahay murtadiinta insha allah ku bishaaraysta wax idin murugeliya oo idin dhibaateeya biidni illaahi tabaaraka watacaala waxaa laidinku xasuuqay meelo fara badan oo dhiiggiina lagu daadiya yaa hilibkiina lagu waray waad kuwaana qaadan laadihiin fariimo badan waa idiin soo direen libaaxyo horeo tegey yaa dibna waa laidinkugu soo diri doonaa waadna ka dhega adeegteen inta soo adhiibtana way soo adhiibta allah ayaa soo hanuuniye inta markaa ilaahi subxaana wa tacaala amarkiisa ka dhega adeegtay ayna gaalamada kasoo baxdiid waxaan leeyahay insha allah wax idiin murug geliyo ku bishaaraysta insha allah maantana waxay tahay meesha aan ku wajahannahay hadafkeena u yahay ee aan rabno allah subxaana wa tacaala inaan ugu dhowaanno dhiigeenna aan ku daadinno ilaahay subxana wa tacaala uu nooga raali noqdo waxay tahay waxaan u soconnaa xarunta loo yaqaano ama hotelka loo yaqaano s y l waa meel ay isleeyihiin waad ku ammaangelaysaan waad ku nabadgelaysaan waxay dhigteen waardiyaal fara badan yaa xaggan iskambooni iskaga soo riix xaggasna waardiye iska dhig korna iska ilaali biidni illahi tabaaraka wa tacaala fii cuqri diyaarikum baash ka dhex bilaaban doontaan guryihiina dhexdiisa ayaa ka dhex bilaaban doontaa maxaa yeele ciidamada ilaahi subxaana wa tacala way tiro badan yihiin ciidamada allah subxaana wa tacaala ma ahan kuwaad ka gaban kartaan waxaadna ogaataan meel kastoo aad gasha ama gudgala ama diyaaradda raaca ama hotel isku soo qufila insha allah way idin soo gaaraysaa gacanta allah subxaana wa tacaala maxaa yeele ciddaa la dagaalaysaan ee aad dagaalkii xarbiga ku wadaan waa allah subxaana wa tacaala annagana soo maha waxaa sheeganaysaan inaan isku reernahay aa isku talnahay aa soomaali islana soo maha allah subxana wa tacala wuxuu leeyahy dhegeysta idinkaa ka baxay xadkii loogu talagalay dhegeysta allah subxana wa tacala wuxuu leeyahay qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum khilda ha anaga amarka nalsiina oo kaas waxay allah subxana wa tacala ayaan hogaaminaya amarkiis ayaan qaadanaynaa rasuulkiis amarkiis ayaan qaadanaynaa anaga waxaana nafteena iqdaamaya ee isku qarxinaya waxay tahay waxaan dalbaynaa allah ralaashiisa jannaadkiisana waan dalbaynaa waana ballan allah noo qaaday bale alla weyne inuu noo qosliyo marka dagaalka ay kulaato haddaa idinku soo orno oo idin laanno qoorta idinka jarno allah wuu noo qosliyaa oo aan dhabarka jeedin waxaa tihiin fulayaal markii macarakaad kala joogo dhabarka jeedinaya inqimaasi cabdicasiis maxamed ayaa sheegay in dowladda federaalka iyo shisheeyaha dalka ku sugan aysan ka badbaadin karin guutada istishhaadiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna ku dhex toogan doonaan daaqilka daaraha ay deegaanka ka dhigteen haddaanay toobadkeenin wallahi waxaan leenahay insha allah haddaan imaano saaxada qitaalka ee idinka aad joogtaan teena waad imaan weysaan soo ma guryihiina markaan idinkugu imaano laa mafar laa malja ila almowt biidni illahi tabaaraka wa tacaala meel loo carraa ma jirto maalin kas wallaahi meelaad carraysa male insha allah tabaaraka wa tacaala dabaquu ka boodo lowuu ka jabe xariguu ka daadege biidni illah ma dhacayso wallaahi waxaan ballan iyo beece allah subxana wa tacaala kula galayaa dabaqa aad ka boodo inaan idinkala soo boodin wallaahi billaahi tallahi waan idinkala soo boodinaa daaqada kasoo baxdeen waan kasoo bixinaa waad nagu barateen mar walba idinsoo iqtixaam inaad carartaan aad guurguurtaan idinkoo lugaa ka jaban wallaahi alcadiim ballan alle waxaan kaga qaadaya maanta halka anaa joogo allah subxaana watacaala hadduu ii fududay in qamaasida haddaan galo in dabaq aad kasoo boodeen wallaahi waan kasoo boodaynaa ilaa aad idinku dilno fii cuqri daarikum gaaladiina aad carareysaan aad gurmidka raadsanaysaan dhexdo ilaa idinku dilno anagana meesha shahaad aan ka helno wallaahi uma aabyeeli doonna wax aad sooridaysaan weligeed mujaahinta umaysan aabiyeelin waa geesiyaal miqdaamiin ah nafahoodan hura fariinta raggas waad ka dheg adeegteen fariintan anaga kuwaan dili doono kuma socoto waxay ku socotaa kuwaan dili doono kuwa ka dambeeya maxaa yeele raggaa fel kusoo jiro marka waa idin- inta idin soo gaaraan idin digaynaa ugu dambeyn naftii hura usaama ayaa dhambaal dhaxalgal ah iyo risaalo lagu dhigay dhiig daahir ah ugu tegay bulshada soomaaliyeed qaarkeed jihaadka iyo halganka lagula dagaalamayo dowladda federaalk iyo saaxiibadeeda ka fadhiyo ummadda soomaaliyeed ee gumaystaan iska difaacin waxaan leeyahay allah subxaana watacaala wuxuu idinku wajabeela jihaad war wiilashan naftooda huray waxay ka cabsanayin aadin ka cabsanaysaan maxay tahay war ma waxaad ka baqaysaan dhimasho qof walbuu dhimanaya alla ayaa damaanad qaaday taas war ma waxaad ka cabsanaysaan xabsi wuxuu alla kugu qadarin kuguma dhacay an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rasulih wa bilyowmi alaakhir maxaa ku xoga wa bilqadari khayrihi wa sharrihi qadarta kheerkeeda iyo sharteeda rumaysanna allah ayaan weydiisanna midda noo kheerka badan inuu noo fajiyo mar walba waxa aad rumaysantihiinna waa inaan ka dhabaysaa muslimiin yahay allah ka cabsada waajib ayaa idin saaran waajibka iskarida ma waxaad ka cabsanaysaan faqri iyo gaajo jihaadka intuusna lagu jiraa labaatan sano toban sano saddex sano shan sano sagaal sano ma waxaad aragteen wiilal baa sheegane may bale intay dhargeen ay waxay leeyihin, war nafasax gaalada aan galinimayo war ku dayda geesiyaasha aad dhasheen beriisan idinka hormarin jannaadka aan leh si kastaba ha ahaatee halyeygan ayaa ahaa amiirka kooxdii inqimaasiyiinta ahaa ee jaray jagboontiyada ay dowladda federaalk ku gidaameen wadooyinka iyagoona ka dhex dagaalamay hoteelka s y l oo xubno lixdan iyo sagaal ka badan oo ka tirsan dowladda federaalk ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa